wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa saddex boqol oo arday oo wax ka barata madrasada imaamu jacfar ee magaalada baydhabo gaarsiiyey kutubo qur-aan kariim ah deeqdan ayaa waxaa bixiyey dowladda sacuudiga waxaana loogu talagalay in dadka lagu dhiirigeliyo ku dhaqanka diinta islaamka iyo akhriska qur-aanka kariimka wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed nuur sidow ayaa ka warbixiyay deeqdan marka sharaf wiinganingete inay raabto ma aragnay hadeersana madrasadun deeq kutubee oo deeqdaas oo siinkukoyti wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta asal jeenahay deeq kukoyti dowladda walaalaha un inee sacuudiga taasoo unanka tala galnay inay kutubtaas qur-aanka laka deersiyay guud ahaan dad ardayda iyo dadka bulshada ka dhaqan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya oo runtii unaunka tala galnay iniyo ku faa'iidaysadaan daddeeraw hal milyan shan boqol qofood insha allahu tacaala si maaragnay naqata dadka quluubtiyo lug nuuriy barnaamijkan markuu magacun qaadanaya may nagaday qur-aan nuuriya quluubta maamulaha madrasada imaamu jacfar ee magaalada baydhabo cabdiqaadir maxamed cabdi ayaa ka mahad celiyey deeqda lasoo gaarsiiyey
wasiirka aad iyo aad aan mahadsanyi usiiyo tiim shaybe geeka mayba maaragnay qur-aan nuuriya quluubta wayba maaragne aninku anu deertay kutubo oo wayba maaragne wasiirka iyo tiim shayhana deersiye aad iyo aad aan mahadsanyin wasiirka wayba maaragne intaan iyo ku badanba maaragnay horeya haninku deertii haddana aad iyo aad aan mahadsanyi deeqdan la gaarsiiyey madrasada imaamu jacfar ee magaalada baydhabo ayaa qayb ka ah barnaamij wasaaradda owqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka koonfur galbeed ay ugu talagashay in kitaabo qur-aana lagu gaarsiiyo goobaha ay dadka isugu yimaadaan masaajidyada iyo madaarista